asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha nints golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaa martid noogu yahay aqooyaha faysal cabdi rooble magacaygu waa dhagood soddon iyo kow sano kadib socdaalkii uu ku tegay faysal cabdi rooble magaalada muqdisho waxyaalagu kala soo kulmay ha hadaan dhinaca waxbarashada aqoonta dhaqaalaha marka loo eego soddon iyo kowdaas sano ka hor uu joogi jiray magaalada muqdisho ee maanta noocay tahay ha noqoto amniga horumarka dhaqanka siyaasadda iyo dowladnimada ayuu faysal caawa golaha nineteen six iyo websadada ay wada shaqaynta leeyihiin soomaali weyn uga baahin doonaa golaha nineteen six dot com sidoo kale saadaal news puntland dot com iyo puntland observer soo dhawo faysal aad baan kuu salaamaya waa dhagood
waa soo dhawahay dagood waana idin salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa un inaad rabtida inaan iska bilowdo saad ha saad sheegtay muqdisho waxaan tegay march toddobadeedii ilaa saddex iyo tobankeediina waan joogay maalintii qarafu uu dhacay maalintii ka horreysay baan ka soo baxay saad sheegtay koob iyo soddon sano kadem ayaan ku noqday oo nineteen eighty six ayaan u tegay cilmi baaris waktigaas oo allaha u naxariistee xuseen kulmiye afrax uu ahaa wasiirka qorsheynta runtii si fiicanna i qabtay iyo inaa dhafle oo markaa ahaa wasiirka reer miyiga iyo horumarinta oo conference qabtay ayaa nin xuseen tanzania loohan jiray allaha u naxariistay ugu macsuunay kaasaanan ku tegay laakiin waxaan dalka kasoo baxay markaa saddex biloodumaa soo joogay laakiin dalka waxaan kasoo baxay bay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii marka haddii aad intaa ku darto dee waxay noqonaysaa lixiyo lixiyo soddon iyo lix sano oo oo waktigaa yar u dhexeeyey saad ka warqabtaan runtii baryahanba waxaan taxano ku waxaynayay xusuus qor ku saabsan socdaalka aan muqdisho ku tegay barta facebookayga oo hadda qaybta afraada aan marayo marka waxyaabaha qaarkood waa idinla qaybsan doonaa ama kuwaan halkaa ku qoray ama kuwa aanan kuba qorinba waxyaabaha iigu waa iigu yaabka badnaa aniga markaan dalka halkan ka baxay waxay iigu bilaabmeen nairobi markaan joogay ba airportka nairobi arognimadii markaanu ka duulaynay waa soomaali badan oo meelo badan ka kala timid oo qaarkood shirka aan anigu markaa tegaayo iyana u socday shirkoo ahaa sidii loogu samayn lahaa hordhac naqtiinka lagu eegi doono qabyo qoraalka axdi qarameedka hadda ee federaalka ah runtiina waa idiin sheegayaye waxyaabaha igu kalifay inaan tago waxaa kamid ahaa anigoo filayay in laga dootami doono arrinta culus ee ah yaa soomaali ah yaana soomaali noqon kara waana kusoo noqon doonaa arrintaas marka waxyaabaha igu badnaa waxa weeye markaanu igu yaabka badnaa markaanu isugu nimid airboortka dad badan oo meelo badan ka kala socdo soomaali ah baa markiiba waxa ii soo baxday in nidaam midabta koor africa mar hore laga xoreeyey south africana ugu dambeysay midowda maraykankana isku xoreeyey oo ah in dadka la kala sooco in soomaaliya lagu soo rogay oo ah diyaaradaha nairobi laga raaco waxay marka hore laga bilaabaa airboor u gaara diyaaradaha soomaaliya ku socda oo meel gaara ka baxa ayaa horta marka hore markaad maraykanka iyo dibadaha ka timaado macnihii nooc habsooc aad saa ugu arkaysaa taa waxa labeeya in waxa la wixii xalano ka shaqeeya ee united nationka u shaqeeya ama reer yurub ah ama safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska iyo waxa ka shaqeeya iyo carabaha iyo ay iyagu diyaarado gaar oo khaas u ah ay raacaan soomaalidana ilaa wasiirkeeda ilaa barlamentariankeeda ilaa keeda ugu aqoon badan diyaarado gaara ay raacaan oo saa midabta koor loogu sameeyo gaar ahaan weliba kuwa ay raacaan soomaalidu ay kuwa runtii aada duug u yihiin masalan waxaan idinla qaybsanayaa diyaaradda aan anagu xamar u raacnay waxa la yidhaahdo safety procedure ee dadka la tuso haddii khatar timaado sida oxygen loo qaato sida laysku caawiyo inaan inaba lanoo akriyo oo runtii wax sharciga adduun ka baxsana mar haddii eerboorka xamar laga degana ee gaaladaas laysma arko oo xalanay ku xeroodaan oo dabarkiisa eerboorka ah soomaaliduna anagoo ino kii baqanaya iyo kii kale ama warwar qaba ayay meelihii ay ku socdeen tagaan horta arrintaasaa aada igu yaabadnayd markaan meesha tegay midabta koorkaasina sideedaba ilaa intaan xamar kasoo baxayso waa jiraa nay dalku runtii sida aan moodayay si ka weyn ayuu u burburay oo dagaaladii sokeeye waxay xayuubeen wax alla wixii soomaaliya ay soo dhisatay ama ha noqoto farshaxantii laga dhaxlay xadaaradii islaamiga ahayd oo dalkeena soo gashay qarnigii toddobaad diinta islaamku markay qarni keliya si jirtay meelihii ay soo gashay soomaaliya ahayd xadaaradii iyo farshaxantii guryaha iyo derbiyada iyo xaafadaha lagu dhisi jiray oo runtii burbur weyn ku dhacay masaajidkii cabdicaziis ku yaalay oo inta burbur ku dhacay dib loo dumiyey laakiin si aan u qalmin dib loogu soo ranjiyeeyey oo ka muuqato farshaxanka hadda lagu dhisay iyo tii hore islaamiga ahayd in wax ka dhiman yihiin xaafado idil oo sida shanjaani oo kale oo bahalgaleen noqotay xamarweyn iyo meelahaas oo runtii aada u burburay haddii intaas waxa iyana raaca wax alla wixii la odhanayay infrastructure ama kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha adeega jidadka ha noqdeen xoogga koronto ha noqoto waxyaabihii institutionska iskuuladii aad taqaaneen sida macalin jaamac iyo banaadir iyo dee all of them oo dumay xeryihii u ahaa astaanta soomaali soomaalinimada astaan u ahaa xeryihii ciidamada sidii xeryihi ciidamada waaweyn sidii kuwii kale oo dhan xarumihii bilayska meelihii lagu tababaranayay oo iyana dumay meelayowgii farshaxanta dhaqanka sida isboortiga oo kale ay iyo carwadii oo kale aadan garanaynba magaaladu runtii saddex qaybood bay u qaybsan tahay qayb waxa weeye qaybta la yidhaahdo green zonka oo ah madaxtooyada oo haddaad sawirada qaarkood aan soo geliya aad aragteen sayidka wixii ka hooseeya ilaa aad ka gaadhayso macalin jaamac iskuolkiisii oo qaybta bidixda ama north xaggii shan iyo tobanka may intaas waa madaxtooyada waa green zoneka way xidhan tahay waxaa ku yaala safaaradihii dalka soo degay ugu horreeyey sida tan etoobiya iyo jabuuti iyo kuwayo kale ilaa gudaha markaad kasii gasho madaxtooyada markaas halkaas haddii aadan warqada sidan ama aadan macsuumad lahayn in aad gasho madaxtooyada ilaa national theatreka wixii ka dambeeya way adag tahay taasi waa qayb qaybta kale waxa weeye jidka muka al mukarama wixii ku xidhan oo iyada up and down kor iyo hoos ilaa number afar ilaa xaggan shabeelle dabadeed lagu dhaco xagga liido jidkaasoo inta badan furan meesha keliya ee in and out la marana ay muhiim tahay taasina waa waa lafdabarka magaalada muqdisho maanta oo oo oo gawaarida waad ka arki kartaan sawirada qaarkood in ay jaam noqoto number afar oo kale farimo dhaqaaqdo taasina khatarteeday leedahay runtii dadka qaarkood waxaan la qaybsaday facebooka inaad aragteen ma ogiye shilkii weynaaye dhacay bisha afar iyo tobankeedii gaariga cas ee xamuulka ee ololaya gaari nooca u eg tobanka bisha tobankeedii anigoo la socda chief of staffkii hore cali cumar iyo professor xuseen warsame iyo aniga oo ku soconna jaamacadda simad inaanu dhalinyarada lasoo hadalno baa markaan number afar joogno gaarigaasi uu naga hor yimid isagoo xamuul culus sida runtii markiiba niyadeyda waxa kusoo dhacday war bal gaarigaasaa u culus hadduu qarax ku xidhan yahay wax alla waxaa number afar wareertadii number afar cidda garanaysaa garanaysa ee reer xasan waqooyi daarahoodii kasoo horjeeday bimacna adduun baa isku gubanaya marka gaarigaasaan arkay dareenkaasi waa igu dhashay runtii faqad laakiin haddana tuhum aan tuhmayo security-ga magaaladu iyo aan leeyahay almino waxyaaba waxa jira dareenku ku baro oo ah war meel shan boqol oo gaari mar keliyaato kasoo xeroonayso ama ku kala weecanayso almino waa inaad u samaysaa wax security joogta ah oo haddii shilba ka dhaco shilkaas markaaba laga soo gaari karo ama aan wax wax weyne dhici karin waxaa ka mid a kharash kasta ha ku tagta ee meeshaas oo kale small fire station in la dhigi lahaa horta qaybtaas marka almukarama iyo wadada jidka sida maska ilaa badda xeebtii liida ugu dhacdaa iyana waa qayb iyo qayb aan la gelin oo sida ilaa imikada bakaaraha oo kalea oo you know xalaqgaleen ah sideeda iska ah runtii qolada al-shabaabna laguba tuhmayo inay meelaha ay fundraisinka ka sameeyaan iyo meelaha ay tahay haddii intaa aad ka timaado runtii magaaladu aad bay usoo dhismaysaa waxaa kusoo noqonaya naf baa soo gelaysa magaaladii muqdisho siaad ku ogtihiin waa waxa afgaalada loo yidhaahdo regional bureau qofku ama ha rabo ayaanu ama yaanu rabine waa meel dadku kusoo hirtaan laguna soo qaxo sababta oo magaalada ugu weyn meesha maanta soomaaliya arriga ay degan tahay waa magaalada ugu weyn waa number one number two waa magaalo dhalinyarada gobolada kale ku nool ay u hanqaltaagaan ilaa waxaan kuleeyahay soomaali galbeed kelibka shanaad ilaa jabuuti inaga degan waxaad arkaysaa dad ka yimid oo ama business u yimid ama dhalinyaro ahaan u yimid ama muqdishada magaceeday naqli jireen u yimid magaaladu way ciiraysaa literally way ciiraysaa dadka dhex socda sida la isku dhaafayo dayac mushtarka la kala bedelanayo its booming magaalana haddii waxa la yidhaahdo food traffic ama lug socod caga socodku ku badan yahay nolol baa ku jirta runtii dadka shacbi weynuhu aada bay u shaqaystaan way dadaalayaan waxalla wixii ay karaan bay sameeyaan cabsidu inta badan waxay haystaa dadka middle classka ama upper middle classka ama hoteelada degan ama gawaadida qufulan ku socdo oo aniga qudhayduba aan ku jiray oo laga baqo in ay tiigsadaan ama ay bartilmaamsadaan qolada shabaab laakiin magaaladu habeen iyo maalin way socotaa ka almukarama oo kale fiiskii waktiyadan oo kale marka aad tagto runtii waxaad moodaysaa nineteen seventyskii berigii hore inaad kusoo noqotay dad wargaleen ah oo runtii gobollo badan ka kala yimid rijino badan ka yimid oo hoteelada aan joogay ama ku sheekaysanay waxay ii sheegeen lixdii bilood ee ugu dambeysay ee dowladdan farmaajo ay dhalatay in amnigu uu aada u fiicnaa maraa waaxid uu fiicnaa oo runtii magaalada aada laysugu dhex socday marka wixii dibtii labadan jeer ee isku xigtay ee bisha saddex iyo toban afar iyo tobankeedii iyo tii dhowr iyo labaatanka dhacday waxaad moodaa in loogu talagalay in naacawdaa yaree la helay lix toddobadaa bilood ee dowladdan cusubi dhalatay in la rabay in la kala gooyo aanay sii soconna siyaasadda dalku dee waa soomaaliya oo waad ogtihiin waa cakiran tahay sidoodaba siyaabo badan bay u cakiran tahay dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre waqcado culus ayaa isaga daba yimid dadka qaar badan oo weliba iyaga la saaxiiba oo dhinacooda u xadlinaya waxay yidhaahdaan ereyga la yidhaahdo self inflicted ama nabar ah adiga isku dhufatay waxaa lagu tilmaamayaa nabarada qaarkood in ay iska weecin kari lahaayeen aanu ku dhaceen nabarka ugu weyn ee xamar laga sheekaysanayey een loo baahnayn in ay isku dhufato dowladda cusub waxaa kamid ahaa arrintii qalbi dhagax oo ilaa iminka cid kuu sheegi karta tiyari xooggan oo xidhiirsan oo micno samaynaya oo xagga dowladda ka imanaya ma jiro waa laga wada aamusay runtii waxay noqotay ama taag ilaa qofka ugu hooseeya ilaa qofka ugu sarreeya kuwa kale ee inkaarqabayaasha iyaguna muduciga ah oo sida aan meesha ku qoray over critical ah oo hoteelada fadhiya iyana aada bay uga faa'iidaysanayaan arrimahaas laakiin dee iyada waa shaqadooda waa in dowladda ay hadiyo jeer khaladaadka ay samayso intay u dhaganuglaadaan ay markaa kula xisaabtamaan qofka mudiciga waa shaqadiisa markaa lagu lagula yaalmaayo laakiin arrimaha kolbe la leeyahay hadda dowladdu way iska weecin kari lahayd loomana baahnayn waxaa kamid a taa qalbi dhagax waxaa kamid a colaadii yareyda iska abuurmatay ee iyaga iyo gobolada dhex timid waxaa ka mid a iyadoon ilaa iminka si fiican loo qeexin waxa dhacay laakiin faragelintii la farageliyey galmudug ayaa ka mid a waxaa ka mid a hir shabeelle ninkii cusbaa ee waare oo isaga qudhiisa tumatiyar lagu dhuftay marka intaba waad ogtihiin oo crisis bay ku keentay dowladda dadka qaarna waxaa ku badootamayaan intaba waa la control galen lahaa xeelad ahaan xirfad xirfad la-aan xeelad la-aan iyo aqoon la-aan dadka ugu sarsareeya ee dowladda ayuunba walba kullaba arrimahaas oo aaneynaya siyaasadda xamar waxaa kaloo intaa weheliya dadku hadda qabiil colu ma aha laakiin waxa dadku hadda isku xigxigtaan ilmaadeernimo hoose haddii dagood maanta wasiir uu yahay maadaama four twenty five nidaamka lagu soo xusho uu dhibaatadiisa iska leeyahay maalinta uu kursiga ku fadhiisto qofkaasi kama baqanayo reer kale inuu wax yeelo laakiin inadeerkii jifadiisa hoose ama inadeerkii saddexaad ayaa intuu dufayska u galo ninkaas sidii uu ama qofkaa dumara siduu discredit ugu samayn lahaa si isaga loogu bedelo ama qof kaloo reerka loogu bedelo marka siyaasaddu iyo isku eerigu meeshuu ka qurmay ma aha reera is haysta waxa weeye xaafadiibaa is haysata oo laba ama saddex qof oo iyagu booska kala qaba marka marka boos lagu dhiibo cadowgaaga number one ma noqonayo jifooyinkii waaweynaaye la ohan jiray reer wiil reer dadba islaayay waa adiga iyo suldaankaaga iyo odaygaaga iyo ninkaa kale ee isku imaadeerka tihiin waxaan fashada keenaya ee laleeyahay hebel baa la casilayaa iyo hebel baa laga tegayaana inta badan taasay ku leedahay inkastoo meesha sida aad fili kartaan ku jiro dalka iyadaha loo kala badnaado madaxda qaarkoode arrinta corruptionka ah oo runtii laga faa'iidaysanayo madaxweynaha iyo iyo prime ministerka maadaama ay waxyaabo badan diidi ku yihiin dad badan oo ay iska soo horjeedaanna meesha uu jiro waxaa jira dadka madaxdu inay ka faa'iidaystaan mashquulkaa ragga ay mashquulsan yihiin oo waxa corruptionku uu weyn yahay waad ogtihiin waxba idin ka qarin maayo maalinta ay qaraxday muqdisho bisha afar iyo tobankeedii wasiirada wasaaradda maaliyadda dhowr cisho ka dambi waxaa lagu soo cadeeyey shan boqol oo kun oo dollar in lagu faakahaystay ilaa iminkana cid loo raaca male wasiirkuna kama hadal waanad aragteen baan u malaynaya jiwanadii iyo rasiidadii marka shan boqol oo kun oo dollar maanta muqdisho waxay u geyn waxay u goyn lahayd qalabyo iyo aalado badan oo askartu haysan karto oo bamkan gawaarida lagu soo xirayo aalada yar ee magnetiga ah ee hoosta laga geliyo gaariga ee sheegaya iminka saad aragteen askari yar oo gaajoonaya ayaa gaarigii istaajinaya oo la maxaa sidataa waa lala sheekaysanaya hadii la doono wax yar baa gacanta loogu laabaya raggaas askartuna runtii aad iyo aad iyo aad ayay u dareenyeysan yihiin marka shantaa boqol ee kun ee wasaaradda maaliyadda maanta lagu haysto afarta rukun ee magaalada laga soo galo iyo afarta santar ee lagu kala weecdo qalabo fiican oo sheegaya in aaladi gawaarida ku xidhan tahay baa loo diibi laha marka corruption marka laga hadlayo iyo musuq ma aha lacagta qofku u cunay taasna waxaa laga hadlayaa lacagtaa la bacsaday nafaqada ay gelin lahayd iyo nolosha ay ku soo celin lahayd magaalada muqdisho marka corruptionka iyo musuquna runtii wax weyn ayuu yeelayaa dhaqaalaha magaaladu runtii aad ayuu u kobcay xamar waa dynamic anigu waa la yaabay bimacni guryaha oo rest houseska ka dhisan business centeriska ka dhisan oo conferensyada lagu qabto oo anaguba shabeelka aan ku qabsanaynay bimacni waxyaabaha privateka ee kiraysan karto hoteelada hadda laga dhisay oo for instance waxaan idiin sheegayaa hoteelka anigu aan joogay lixdii cisho toddobadii cisho aan joogay saddex cisho jimkaan galay because jim wuxuu leeyahay qalab soomaalida yadan ka faa'iidaysan jim qalabadii oo dhan baa yaala shareero qurux badan waa markii igu horreysay ee ma og tahay hotel dee soomaaliya ku yaala oo si fiican u shaqaynaya waxaa keliya ka dhiman in in yar wax la gaadsiiyo adeega la ballaariyo oo adeega ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool bal intii wax la gaadsiin kari lahaa hadday noqoto xagga biyaha hadday noqoto xagga daawada iyo caafimaadka hadday noqoto xagga nadaafadda iyo barnaamij xoogan oo loo baahan yahay oo jidgooyadan magaalada aada iyo aada ugu badatay iyadana sidii looga qaadi lahaa waanadi ka sheekeyn doonaa barnaamijyada